بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آله وصحبه وsلم qال المؤلف رحimه الله faإn kana min الأجوف quلبت madته الأصلية hمزة نحو qائل وbاaيع faإn kaana haddii uu ka mid yahay isimka faacil min alajwaf hadduu ka yimaado qulibat maddatuhu lasliya maddadiisa asalka hamsatan baa loo roga naxwu qaa'il wa baayic wa min gayri hulaathi wa in kaana min gayri hulaathi hadduu hulaahiga gayrkiis ka yimaado calaa wasni lmudaaric mudaarica wasankiisa ayuu ku ahaanaa biibdaali awalihi ayadoo xarafka ugu horeeya loo rogaa miiman madmuumatan miim godan maca kasri maa qabla aakhirihi ayadoo qabla aakhirkiisana la kasrinaa asmaadii baan kusoo dhex jirnay gaar ahaan asmaada mushtaqa ah wuxuu ka bilaabay isimka faacil isimka faacil hadduu hulaahi ka yimaado sida gaalibka ah wuxuu ku yimaadaa calaa wasni faacil oo sida gaalibka ah haddii uu ka yimaado gayru hulaathi oo uu ka yimaado rubaaci ama khumaasi ama sudaasi hadduu ka yimaado wuxuu ku imaanaa isimkaas faacil calaa wasni lmudaaric mudaarica wasankiisuu ku imaanaa haddaba isimka faacil ee gayru hulaahiga marka a u baahan tahay mudaariciisa keen horta ficilkaas mudaariciisa keen waxaa u baahan tahay tusaale ahaan qaatala isimkiisa faacil qaatala soomaadi ma aha mudaariciisa keen marka hore yuqaatilu soo noqon maayo yuqaatilu marka uu noqdo xarafka ugu horeeya oo xarfulmudaaracaha ah oo ya-da ah miim u bedel isimkii faacil waa haysataa muqaatil qabla aakhirkana oo ta'da ahna waa ku kasrisan tahay muqaatil qabla aakhirka wuxuu la jeedaa xarafka ugu dambeeya oo laamka ah midka ka horeeyo ta'da waa in la kasriyo haddii markii hore uu kuu hoos dhignaa waa sax hadduusan kuu hoos dhignayna waa inaad hoos dhigto haddii aa u baahan tahay akhraja isimkiisa faacil mudaariciisa keen marka hore yukhriju yukhriju xarafka ugu horeeya miim u bedel qabla aakhirkana fiiri ma kasrisan yahay haa iska daa marka mukhrij haddii aa u baahan tahay tacallama isimkiisa faacil marka hore waxaa keentaa mudaariciisa yatacallamu xarafka ugu horeeya oo xarfulmudaaracaha ah miim madmuuma u bedel qabla aakhirka oo laamta ah ma kasrisan tahay mise way fadxisan tahay soo ma fadxisna fadxadeeda kasro ku bedel markaa mutacallim waa inaa dhahdo takallama waa la mid yatakallamu ka dhig kadibna mutakallim iqtaraba isimkiisa faacil markaa u baahan tahay mudaariciisa keen yaqtaribu xarafka ugu horeeya miin madmuumaa ku bedel qabla aakhirka fiiri ma kasrisan yahay haa iska daa muqtaribun yaa maxaa dhacay yaqtari kasrisan yahay istakfara istakfara mudaariciisa keen yastakfiru qabla aakhirka waa ku kasrisan yahay laakiin awalka miin madmuumaa ku bedel mustakfir wa min gayri hulaahi calaa wasni lmudaaric hulaahiga gayrkiis isimka faacil oo ka yimaada wuxuu ku imaanaa mudaarica wasankiisa biibdaali awalihi iyadoo xarafka ugu horeeya loo rogaa miiman madmuuma miim godan maca kasri maa qabla aakhirihi ayadoo qabla aakhirkiisana la hoos dhigaa xarafka ugu dambeeya kan ka horeyn ayadoo la hoos dhigaa naxwu mukrim oo kale asalkiisii maadiga akrama buu aha mudaariciisa keen yukrimu kadibna mukrim baa laga dhigay mucadim oo markiisii hore uu ahaa cadama mudaariciisana yucadimu isimkiisa faacilna mucadim mid wax weyneyn ah oo wax qadarin ah mustadcin oo markiisii hore uu ahaa istadcaa mudaariciisana uu noqday yastadcii kadibna wuxuu noqday mustadcin qabla akhirkiisa oo ku kasrisan yahay awalkiisa miin madmuuma a ku bedele mustadcin laakiin waxaa gala iclaalu qaadin mustadciyun buu ahaa kadibna ya'dii ayaa damadii laga qaaday iltiqaau saakinayn baa dhacay kadibna wuxuu noqday mustadcin iclaalu qaadin baa galay waqad tuxawalu siiqatu faacil waxaa dhici karta faacil siiqadiisa ilaa naxwi facaal in loo rogo dhismahaas facaal in loo rogo waa dhici kartaa wa mifcaalin in loo rogo waa dhici kartaa wa facuulin in loo rogo waa dhici kartaa wa faciilin wa facil in loo rogo waa dhici kartaa wuxuu leeyahay isimka faacil qaabka uu u dhisan yahay oo faacila in laga bedelaa dhici karta oo laga dhigo facaal oo cayntiisu shidan tahay ama mifcaal ama facuul oo fa-duna kor dhigan tahay cayntuna godan tahay ama faciil ama facil tusaale ahaan sharaab oo isimkiisa faacil uu ahaa shaarib haddaba waxaa loo yaqaan middan dambe amhilatu lmubaalaqa kii hore isim faacil buu ahaa waxaa calaa wasni faacil ku socda isim faacil buu ahaa laakiin amhiladan dambe waxaa loo yaqaanaa amhilatu lmubaalaqa isimka faacil sida aan soo sheegnay wuxuu tusiyaa dhacdo iyo dhacdada axadka sameeyey ama axadka ku sifoobay laakiin dhacdadaasi ma ahayn dhacdo mukarar ah oo soo laalaabatay ma ahayn marka aan leenahay jaalis waxay tusinaysay juluus iyo axadka juluuska sameeyey laakiin juluusku haddii uu bato oo mutakarir uu noqdo oo uu soo laalaabto waa in la helo mithaal cabiraya juluuskaas xadadkaas inuu mutakarir yahay ilaan jaalis wuxuu ku tusinaa maxay dhacdadii keliyuhu ku tusinaa lakiin inay mutakarirtay ku tusin maayo shay marka ku tusiya juluuskaas ama xadadkaas inuu soo laalaabtay ayaa loo baahday marka waxaa la sameeyey amhilatu lmubaalaqa waxayna leedahay shantaas wasan oo ah facaal iyo mifcaal iyo facuul iyo faciil iyo facil haddaba jallaas marka aad tidhaahdo iyo jaalis waa kala duwan yihiin macnaheedu waa mid fadhigiis uu soo laalaabtay waaye daraab macnihiisu darbigiisa soo laalaabtay waa nin waxgaraacidiisu ay badan tahay tusaale ahaan ka sharaabin nin cabiddiisu ay badan tahay laakiin shaarib muxuu ahaa nin wax cabay cabitaan uu ka dhacay amaa sharaab huwa kahiiru shurbi almutakarir shurbuhu ka sharaabin mid cabitaankiisu uu badan yahay min xaarin min annaxri baa laga keenay waa nin xoolo qalid badan min xaar khayuur waa nin khayradiisa ay badan tahay waa mubaalaqa fi lkhayra khayuur samiic waa axadka samcigiisu waasica uu yahay maqalkiisu uu badan yahay xadirna waa nin digtooni badan oo is ilaaliyo isjira in badan maxaa haddaba fa faacil looga bedelay oo abniyadan kale loogu bedelay liifaadati alkathrati si ay u faa'iideeyaan kahro kahrat alxadath si ay u faa'iideeyaan oo ay kuu tusiyaan liifaadati alkathrati si ay u faa'iideeyaan kahradaas kahradaasna xaggee ka dhacee shaksigii miyaa batay mise xadadkiyaa batay xadadkiyaabata marka kahrada ay kahrat alxadath wa tusamaa waxaana loo yaqaanaa kuwa siyaq almubaalaqa ayaa loo yaqaanaa magacaasa leeda amhilatu lmubaalaqana waa la dhahaa ismu lmafcuul huwa isimka mafcuul mashtuqa waa midkii laga soo dhambalay min mudaaricin mudaaric mudaaricaasoo mabniyin lilmajhuul majhuulka loo bineeyey isimka mafcuul baan meeshan ka gudagelaynaa wuxuuna ka mid yahay mushtaqaadka isimkii faacil baan soo marnay haddana isimka mafcuul baan qaadanaynaa huwa isimka mafcuul mashtuqa waa midkii laga soo dhambalay min mudaaricin mudaaric mabniyin lilmajhuul oo majhuul loo binay isimka faacil waxaan soo sheegnay in laga keeno mudaaric mabni lilmacluum ah isimka mafcuulna waxaa laga keenaa mudaaric mabni lilmajhuul ah limaa ayaana loo soo dhambalay shayga waqaca calayhi lficlu asaga ficilka uu ku dhacay haddaba madruub xaggee laga keenay yudrabu laakiin daarib xaggee laga keenay yadribu ama daraba waxaa laga keenay yuu ihahday min mudaaricin mabniy lilmajhuul limaa waqaca calayhi lficlu mxuu wuxuu ku tusinayay buu meesha raba inuu ka hadlo isimka mafcuul wuxuu ku tusiyaa dhacdo iyo dhacdada shayga ay ku dhacday ama axadka ay ku dhacday madruub markaan leenahay laba shay buu ku tusiyaa addarbu iyo axadka darbigaas uu ku dhacay madruub macnihiisu wuxuu yahay shaksi ama axad la garaacay waqaca calayhi darbu marka darbigiina wuu ku tusinaa waxaa kale uu ku tusinaa in garaac asaga uu ku dhacay asagu waa wuxuu garaacay ma aha asagaa la garaacay wa huwa min athulaathi isimka mafcuul thulaathiga xaggiisana calaa wasni mafcuul buu ku yimaadaa magacaasaana loo bixiya markaa ilaan isagaa u badan inuu mafcuul ku yimaado saas daraaddeed waxa la yidhaha ismu mafcuul ismu mufcal lama dhihin inkastoo mufcal uu ku yimaado sida mukram iyo mukhraj iyo wax lamida uu ku yimaado laakiin mafcuulka ka badan saas daraaddeeda ismu mafcuulin lagu magacaabay wa huwa isagu min athulaathi calaa wasni mafcuulin buu ku yimaadaa naxwu mansuur oo kale waa isagoo saxiix ah mansuur calaa wasni mafcuul maxaa zaa'id ah mansuur marka aan leen aan leeyahay xuruufta zaa'idka waa meeqa miimta iyo waawda wa mawcuudna wuxuu miithaal u yahay muctalulfaa ama mihaalka ilaan min wacada baa laga keenay waana midlu saxiixo wax ilaa lama gelin waa ujeedaa mawcuud mid la ballan qaaday wa maquulin iyo mid lagu hadlay wa mabiicin mid la gaday ama la iibiyey wa marmiyun mid la tuuray mawqiyun mid la ilaaliyey ama la dhowray iyo matwiyun mid la duubay aslumaa cadal awalayni labada hore waxaa ka soo haray asalkoodu wuxuu ahaa maqwuul iyo mabyuuc iyo marmuuyun saasuu ahaa kanna wuxuu ahaa mawquuyun saasuu ahaa kanna wuxuu ahaa madwuuyun asalkoodu saasay ahaayeen laakiin iclaala galay haddaba maquul iyo mabiic waxay ka taagan yihiin ajwafkii oo laakiin iclaaluu galay marmiyun wuxuu ka taagan yahay naaqiskii mawqiyun iyo madwiyun labadoodana waxay ka taagan yihiin lafiifkii laakiin midna waa lafiif maqruuna midna waa lafiif mafruuq ah haddaba maquulun asalkeeda waxay ahayd sida uu sheegay maqwuulun calaa wasni mafcuulin maqwuulun waa miim godan qaaf baa ka dambeeya qaafkaas waxaa ka dambeeya waaw godan waawdaasna waaw kalaa kasii dambeeda kadibna laamaa ka dambeeya laba waaw baa meesha taalla la soco labada waaw midda hore oo qaafka ku xigtaahi waa caynulkelimihi midda kasii dambeydana waa waawdii zaa'idada ahayd waa la iclaaliyey qaacidadii baa gashay ahayd idaa taxaraka xarfu lcila wa qablahu saakinu saxiix nuqilat ilxarakatu ila saakini saxiix qaafkani waa xaraf saxiixa waa reeban yahay waawduna waa xarfu cilo mutaxarik ah waawdu maxay ku xarakaysan tahay damo damadaa la naqlinaya waxaa loo naqlinaa qaafka kadib waxaa dhacaa iltiqaau saakinayn iyo uu ka dhex dhaca iltiqaau saakinaynka labada waaw oo midda horena ay tahay caynulkelimihii midda labaadna zaa'idadii ay tahay labadooda mid ka mida waa in la xadfo midee la xadfaa khilaaf baa marka dhacay siibaweyhi iyo sheekhiisa khaliila waxay yidhaahdeen waawda zaa'idada waa in la jaro akhfashna wuxuu yidhaahday maya waxaa la jaraa midda hore khilaafka ka dhex taaganna wuxuu la mid yahay khilaafkii ka dhex taagnaa markii la joogay masderka iqaamatan iyo istiqaama khilaafkii ku jiray mid lamida halkan ku jira labada waaw midda dambe ayuu qabaa siibaweyhi in la jaro liziyaadatihaa maxaa yeele wuxuu yidhahda waa xaraf zaa'id ah ayadaa la jaraa markii la jaro maquulun baa kuu soo haree laakiin masderka markaan maraynay xarafka la jaro ciwad baa lasii jiray soo ma ahayn kan laakiin ciwad la sii maayo marka wuxuu noqonayaa maquulun calaa wasni hee calaa wasni mafcuul xaggee joogaa waawdii waan jarnay zaa'idada ahayd mafuclun mafuclun ilaan waawda meesha taalla oo qaafta ka dambeyda waa caynulkelimihii waawdii zaa'idada ahaydna waan jarnay marka calaa wasni mafuclun akfash wuxuu yidhaahday maya labada waaw midda hore oo caynulkelimaha ah waa in la jaro ilaan qaacidada iltiqaa saakireenka waxay ahayd haddii kan hore xarfumadin uu noqdo waa in isaga la jaro waawda zaa'idada ah oo dambe xarfumadin ma aha laakiin midda hore oo caynulkelimaha waa xarfumadin ilaan way reeban tahay dambana way ka horeyda oo qaafka saaran midda horaa la jaraa sida akfashuu qaba marka waxaa kuu soo haree maquulun laakiin wasanka wuu ka duwan yahay wasankiisiiba weyhi maquulun cinda alakfash waa calaa wasni mafuulun mafuulun ilaan caynulkelimihii waa jiran yahay waawda taalan waa waawdii zaa'idada ahayd mabiicun asalkeedii waxay ahayd mabyuucun sida mansuur oo kale waa in la cilaaliyo sida maquul loo cilaaliyey oo kale damada ya-da saaran baa laga naqlinaa ba-daa loo naqlinaa kadibna waxaa dhaca iltiqaau saakiriin wuxuu ka dhex dhacaa laakiin maanta waa xaggee ka dhex dhacaa ya-da iyo waawda markii hore laba waaw bay ahayd hadda laakiin ya-da iyo waawda ayuu ka dhex dhacaa siibaweyhi wuxuu qabaa in waawda la jaro liziyaadatihaa waawda marka la jaro waxaa kuu soo haraa ya-diiyoo reeban oo ay ka horeydo damo ya iyo damo ma isleeyihiin labadooda maya wuxuu leeyahay haddaba lababooda bisaa furan in ya-dan aan rogno oo aan wow u rogno lindimaami maa qabla oo markaas maabuucun aan nidhaahno sidaas haddaan nidhaahnana wuxuu leeyahay ajwafka yaa'iga ah iyo ajwafka waawiga ah la kala garan maayo ilan midkii waawiga ahna maquulun buu noqday midka yaa'iga ahna mabuucun buu noqday lama kala ogaa karo waxaa kaloo furan uu leeyahay in damada aan kasra u rogno ya-dana aan badbaadino oo mabiicun aan dhaano middaas dambe ayaana la samaynaa huu yidhaahday waana saas in la yeelo waajib si loo kala saaro ajwafka waawiga ah iyo ajwafka yaa'iga ah saas daraaddeed ya-da reeban oo damada ay ka horeydo damadaas kasraa u bedele markaase waxay kuu noqonee mabiicun calaa wasni maficlun akfash wuxuu leeyahay maya marka damada la naqliyo oo ya-da laga naqliyo ba-da loo naqliyo iltiqaau saakinaynka uu ka dhaco ya-da caynulkelimaha iyo waawda zaa'idada ah wuxuu leeyahay waa in la jaro ya-da oo caynulkelimaha ah sababta loo jaraa marka maxay tahay wuxuu leeyahay damadan marka hore ya-dan munaasib uma ahani marka hore waa in kasra loo bedelo may la socotaan mase waa iga harteen damaan soo naqlinay xaggee ka soo naqlinay ya-da xaggee usoo naqlinay ba-daan usoo naqlinay wuxuu leeyahay awal shay damadaas waa in loo bedelo kasro limaada haddee damo iyo ya-s ma laha labadooda ma fahamteen wuxuu leeyahay waa in damadaas loo bedelo marka ya waxaan ujeedaa waa in damada loo bedelo kasro damada waa in kasro loo bedelo si ay munaasib isugu noqdaan kasrada iyo ya-da kadib wuxuu leeyahay ya-da ayaa la jaraa sababtoo ayadaa xarfumadin noqotay hadda soo xarfumadin ma aha ilaan wayna reeban tahay kasrana way ka horeydaa ayadaa la jaraa marka la jaro maxaa kuu soo haraa yah miimtii waa kor dhigan tahay haye ba-dii waa hoos dhigan tahay waxaana kasii dambeeya waawdii zaa'idada ahaydoo reebneed qaacidadiia marka gele walwaaw in yaskun wamaa qablu kasar faqalbu hayaanka miisaani shan marka mabiicun bay noqoneen calaa wasni mafiilun ilaan ya-dan waa zaa'ida munqaliba can ilwaaw waawdii bayna ka soo gadoontay saasoo lama socotiin akfash marka sidaasuu qabaa wamaquulun wamarmiyun asalkiisii wuxuu ahaa marmuuyun waana naaqiskii ramaa baa laga keenay yarmi marmuuyun baa laga keenay sida mansuur oo kale haddaba marmuuyun haddii uu ahaa waxaa gashay qaacido qaacidada waxay leedahay ida ijtamacat ilwaawu walyaa وسبق أحدهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء إذا اجتمعت الواو والياء هذه واو ياء أي كلمان وسبق أحدهما بالسكون لبدودا متك هرنا أو ساكن نقضة قلبت الواو ياء وأوضا وإن ياء لو رجو مركز لبا ياء كلمان مكتاي وأدغمت الياء في الياء لبدا ياء ولا لسكو إدغامه marmuuyun aakhirkeeda waaw iyo ya-suu kuma kulmin yaa horeeya waawda horeeya soo saakina ma aha waawda waa in ya- loo rogo marka waawda aya u rogto kelimada aakhirkeeda meeqaya a kuu taala laba ya laakiin labadaas ya xarakada ka horeeda ma taqaanaa damada ya-da munaasib miyay u tahay xarako u munaasiba u bedel marka waa kasra ah kadibna labadaya isku idqaam maxay noqonee marmiyun oo macnaheedu uu yahay wax la tuuray kasradan ya-daa keentay la soco laakiin asalkeedii damay ahayd ficilka ku xiga markiisii hore wuxuu ahaa mawquuyun ayuu ahaa mawquuyun waana lafiif mafruuq ah qaacidadiia marka la gelinaya ida ijtamacat ilwaaw walyaa wasabaqa axaduhumaa bisukuun qulibat ilwaaw yaan waudqimat ilyaa fi lyaa waxaa la samaynaa waawda iyo ya-dan waawda hore ya-a loo rogaa kadibna labada ya waa la isku idqaamaa damadana kasraa loo bedelaa maxay noqonee haddaba waxay noqonee mawqiyun mawqijun waa inayna saas noqoto sida marmiyun ay u tahay iyaduna mawqiyun waa inay noqoto madwiyun waa la mid ayadana asalkeedii waxay ahayd tawaa waa lafiif mafruuqa waa lafiif waxaan ula jeedaa maqruuna masalk markeedii hore waxay ahayd madwuyun madwuyun waxaa la sameeyey qaacidadii baa la geliyey ida ijtamacat ilwaawu walyaa wa sabaqa axaduhumaa bisukuun qulibat ilwaawu yaaan wa udqimat ilyaau fi lyaa kadibna waxay noqotay madwiyun damadana kasraa loo bedelay sida iclaalkii marmiyun la geliye oo kale waxaan horey usoo sheegnay lafiifka maqruunka ah iclaalka inuu kala mid yahay naaqiska saas ma ahayn sidiisoo kalea loo ilaaliyo aslu maa cadala waleyn wuxuu ah maquulun wamabyuucun wamarmuuyun ilaa aakhirihi waqad yakuunu calaa wasni faciilin inuu ku yimaadaa la arkaa wasanka faciil ka qatiilin oo kale sida qatiil oo kale waqad yakuunu inuu ku yimaadaa la arkaa calaa wasni faciilin ka qatiilin oo kale wa jariixin oo kale waxaa dhacday mararka qaarkood isimka mafcuul inuu ku yimaado calaa wasni faciil waxaa marka la cuslaysanaa mafcuul in la isticmaalo markaasaa waxaa ka fududaatay faciil in la isticmaalo takfiif darteed laakiin mafcuul mudakerka iyo muanasku way kala lahaayeen soo ma ahayn waxaa leedahay rajulu madruub imra'atun madruuba laakiin faciil mudakarka iyo muanadka waa isku mid haddii mancuudka uu ka horeeyo waxaa leedahay rajulun jariixun wa imra'atun jariix isku mid rajulun jariix imra'atun jariix ee dhihi mayse imra'atun jariixatun ha dhihin rajulun jariix imra'atun jariix rajulun qatiil imra'atun qatiil rajulun kaxiil imra'atun kaxiil ficilkaasaa u isticmaale haddii laakiin mancuudka uusan ka horeynin waa in marka mudakarka iyo muanadka la kala saaro oo la yidhaahdo haadaa qatiilu bani fulaan waa qoladii hebel ahaa midkii laga dilay haddii haweeney tahana haadihi qatiilatu bani fulaan qatiilatu waa in saas la yihahdo ilan mancuudkii oo rajul imraa kama horeeye waqad yakuunu calaa wadni faciilin ka qatiilin wa jariix sida qatiil iyo iyo jariix oo kale wallahu aclam halkaas ku joogo